أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك adakani baabu bayaani man baldad ama dool caddayntood baabkii weeye kariha karhay oo waxaan roonayn kuba tiriya an yuqaala in la yidhaaho iyadoo la ducaysanayo allahuma ijcalnii ilaahu iyaal fii mustaqari raxmatika naxariistaadu meesha ay ku sugnaanayso ama makaanka sugnaanshaheeda ilaahu taa iyeel bartaas in duco laga dhigto lagu ducaysta ama ilaahay la weydiisto ciddii karahday ayuu baabkeedii yahay kolley waxaan ku yar jirnay abwaabtan waxyaalaha bal maalan ama alfaado iyo cibaaraad ay habboon tahay in la yskaba dhowro iyo waxyaala laba imanayo intaba waa inoo wadayba waynu kusoo markaa haddii abwaabteed baa inoo socotay halkana allahuma ijcallii fii mustaqari raxmatik de waa duco dadka qaar ay ku dacaysaan oo dee qolooyinkii dambaba marka wuxuu inoo soo noqonayaa qolooyin dee marka la eego macnahaan iyagoo eegay iyo waxaan kaba imanaya ku tiriyey in lagu ducaystaa inaanay habboonayn bal wejka wejatu nadarkoodana waan arki doonaa oo wuxuu uhi musanifku raximahu llahu tacaala xdثna موسى بن إسماعيiل qال xdثna أبوالحاrث الكرmاني qال سمعت رجuلا qال لأbي رجاء أقرأ عليك السلام وأsأل الله أن يجمع بيني وبينka في مستقر رحمته أبوالحاrث الكرmاني koley waa xاaفظ wuxuu kaba cabira مqبول من السادس isagoon magaciisa inoo soo نqlin barhkoodna waaba ka xoog badnaysay yani intaasba weeye haddaba ninka abulxaarits ilkirmani la yidhaah kitaabkeennan aladab almufradun baanu riwaayo ku leeyahay kan keli ahaantiisa marka la eego kutubtan kale ee umuhaadka iyo wixii aimada umuhaad kale kutub ay leeyihiin riwaayo kuma laha ayaa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rajulan nin baan maqlay qaala yidhi liabi rajaa'in abu rajaa ku yidhi abu rajahanna waa abu rajaa'i alcudaaridi ninkii mashhuurkaaya mukhadramkaaya la odhanayay magaciisa cimraan ibnu milxaan baa la ydhaha nusqadaan haysta ayaa waxa dhacay milxaan ibnu cimraan waa isweydaarin weeye waa kala horraysin magaciisa cimraan ibnu milxaan baa la ydhaa waa nin hiqa ah waa nin waqtigii rasuulka ilaahay baa nin roon ahayoo mukhadrama haddana oo rasuulka ilaahay xayaatadiiba islaamay laakiin aan la kulmin markii dambena cumrigiisu aad buu u dheeraaday oo boqol buu dhaafay oo in badan badan badan buu rasuulka ilaahay kaba dambeeyey bal ninkaa weeye aburajaa ilcudaaridi ayuu ninku yidhi aqra' waxaan aqriyayaa calayka korkaaga assalaama salaam oo waan ku salaamayaaba wa asalullaahi ilaahay waxaan weydiisanayaa an yajmaca inuu kulmiyo oo beynii aniga beynka iyo wa beynaka waa labadeenna uun fii mustaqari raxmati waa naxariistiisu halka mustaqarka iyo maxal qaraarkeeda iyo makaankay ku sugnaanayso taa inuu inoogu kulmiyo kolley ninku wuxuu ujeeday waa jannadii iyadii baa daartii naxariista ilaahayba ah in dee halkaa inuu jannadayna wadageliyoon halkaa ku kulanno taas baan weydiisanayaa taas bay ahayd qaala markaa aburajaa baa wuxuu yidhi waa taabiciga mukhadramka ah karaahaduna isagu inooga soo naqlinaya wahal yastadiicu miyuu karaya axadun axad daalika arrinkaas oo ah dee kulan halkaa laguba kulmo oo kale ama dee isagu waa dee waan arki doonaa wajhatu nadarkiise taas axad miyuu karaya haddana isagaa hadalkii sii wata uunoo qaala haddana aburajaa un baa yidhi hadalkiisaa dabadeed isagoo ninkii bal weydiinayo wuxuu ula jeedo famaa mustaqaru raxmatih naxariistiisa ilaahay mustaqarkeedu waa imika darf miimiya weeye makaankan ay dee kuba sugnaanaysaa muxuu yahay qaala ninkii wuxuu ihi aljannatu waa ta u jeeday dee cidda kale imika kuba ducaysataana waa tay u jeedo jannada wey qaala markaa wuxuu yidhi aburaja baa odhanaya lam tusib maad asiibin oo marka leeday mustaqaru raxma waa jannada taas maad asiibin ayuu yidhi maaha arrinku kaa waana dee wuxuu u diidayey intaa uu dee ducadan uu diiday qaala deetan ninkii baa yidhi waa rajulkii famaa mustaqaru raxmati kol haddaan dee jannadu aanay mustaqaru raxmati ahayn waana tan u jeedaye maxay tahay mustaqaru raxmati qaala aburaja baa odhanaya qultu waxaan idhi kale waa nusqooyinka qaarkoodun bay dhacday dee qaala waan ka maarmaynaa waayo isaga hadalkii wata rablcaalamiina waa ilaahayba rablcaalamiin wey bal in kolley waxa ay ujeedadiisan iyo waxaan uu diidayay aburaja halkan ay tahay raxmadu waa dee sifo ilaahay subxaanaه watacaala sifaadkiisii kaba mido waa kan raxmaanna ah raxiimna ah magacyadiisana dee waa sifadan uu kuba sifoobay bay dee kaba yimaadeen raxmaan iyo raxiim dee sifaadka ilaahayna subxaana watacaala kol hadday arrintu sifo ilaahay noqoto dee inay waxa weeyaanun ilaah baa subxaana watacaala ku sifaysan markaa meel kale oo dee mustaqariyo ay ku sugnaanaysa aahaartii iyo raadkii waa ka muuqanayaa meelo kale laakiin meel ay ku sugnaanaysaa ma jirto dee ilaahay subxaana watacaala isagoo ku sifaysan ay ku tacalluqaysa isagon bay ku tacalluqaysaaye markaa waxa weeye eyrki wax aan ilaahay subxaana watacaala cid aan ahayno dee iyadii ay aathaar ahaan inay uga muuqato mooye ku tacalluqaysaa ma jirto bal taas buu leeyahay ujeeddada halkanna waxay tahay unoo arrintiisan iyo dee mulaaxadada imaamkan ama taabicigan weyn jannadii inaanay sifadan mustaqar u noqonayn waa aathaar laakiin sifadan tacalluqeeda iyo makaanka dee waxa weeye ama maka sugnaanshaheedu wuxuu noqonaya in ilaahay subxaana watacaala kuba sifaysan oo sifaadkiisan kale imaka samcigii iyo qudradii iyo umuuraha dee lama odhanayo meelba maxal iyo mustaqar u ah tanna waa taas oo kale waa sifadii wasibal maalan waxa weeyaan isagoo wuxuu ka dhigay sifo sifaadkii ilaahay kamida inay tahay waxyaalaha dee bal maalan naxariistiiyo jannadii iyo aathaar bay noqonayaane laakiin sifada nafteedu dee waxa weeyaan jannadu waa khalqi min khalqi illah sifadanna waa sifo ilaahay leeyahay ilaahay dee ku sifaysna un bay ku tacalluqaysaa markaa sugnaanshaheeduna xaggaas bay noqon laakiin ma noqonaysa shay makhluuqa dhexdii in sifadaa ilaahay la yidhaaho way ku sugan tahay ujeedunadarkii taa weeye laakiin waxaynu soo marro kitaabkan baynu ku soo maray markii xadiidkii ay kuba yimi janno iyo naartu inay doodeen in ilaahay yidhi subxaana wa tacaala jannada ku yidhi anti raxmati naxariistaydaa tahay oo arxamu biki man ashaau taasba uu yidhi markaa in arrinku waxa weeye dee isaga wujatu nadarkiisaasday tahay maxalkan in imika daartan daar alqaraar iyo daar almuqaama iyo taas oo kale naxariistii ilaahay subxaana watacaala baa lagu gelayaa waanay muuqanaysaa dee haddii aan sifo loo jeedin dee imika sifadaas aan loo jeedin waa si uu dee marka aburaja ilcudaaridi imika halkan uba fahmay ujeeddadu ay tahay dee naxariista ilaahay waxa weeyaan aaaarteedii ama dee waxa weeyaan tan oo daar raxmo ah ilaahay baaba kuwa magacaabay anti raxmati yidhi waxba asiyoo ku sugani ma jira wey waxba asiyoo ku sugani ma jirto imaam nawowina waa ti raximah llahu tacaala dee waan soo yar qaadqaadayna waayo waa ab umuuro kitaabkiisaasna kuba sugan oo halkan ay iskaba shabahayaan wuxuu soo dhigtay alfaado ama baab ugu dhigtay ay habboontay in layska ilaaliyo dee halaka naas iyo laa tasubu dahra dan inoo soo socotayo kuwa ayuu ururiyey wixii adile halkaa kuba yimi wuxuu haddana tarjamo uba dhigtay umuuro bacd alculamaa yaanu magacaabin magacaa iskaba daayo isagaa dee sheegay sababta aanu magacaabahayn laakiin xaaladan unbuu doonaya inuu bayaamiyo dee aan laguba waafaqaynin ay iyagu karheenoo ay ku tiriyeen in laga run yahay laakiin wax daliila oo caddaynaya inay arrinkani tahay aan waxa weeyaan dee karaha iyo ama diidma aanay jirin isagoo caddeeyey dee marka la eego hadday tahay waxaan la odhanayo waajib ama xaaraam ama sunne ama karaha ama ibaaxa waa axkaam sharciya axkaamtaa sharcigiina dee daliil la-aan ma sugnaato waa daliil ayay tahay marka haddaan wax daliilo loo hayn markaa xukunkii meeshii maba imanayo haddii axad dadka culimada kaba mida uu dee shay saa uguba hadlo uu yidhaaho markaa taasna oon daliil jirinna dee mar kale isaga ijtihaadkiisii waa leeyahay halkan naqsi uguma sugna ee laakiin waxay noqonaysaa un dee qowlkiisani halkan xujo ma noqonayo marka umuurahaasoo uu xoogaa iyadna kaba teliyey ayaa wixii uu soo qaaday kaba mid ahaa inuu isaga sheekhanka muu soo naqlinayo laakiin nin kale sheekh kaleu kasii naqlinayo dee nin kale kasoo naqliyuu magacaabay inuu yidhi ninkaa kale ha odhanin jamaca allahu baynana fii mustaqari raxmati markaasu muxuu yihi faraxmat ullahi awsacu min an yakuuna laha qarar waa kaa kale isna culimada kaba mid aha magacownaana kolley naxaas imaam la yidhaah baa kasoo naqlinayay naxariista ilaahay waa sifadii de way ka waasacsantahay inay meel yeelato ama maxal iyo qaraar isagaa dee hakuwa tacalluqda uun mooye taa u yidhi markaasu imaam nawowi wuxuu raacaya raximah llahu tacala laa naclamu lima qalahu xuja walaa daliila lahu fima dakar waxa uu yihi wax xujo oo imaka halkan aan raacno iyo daliil markaa usugnaaday ma jirte ruuxa qaa'ilkeele mustaqaru raxma wuxuu uga jeedaa aljanna macnuhuna waxa weeye uu jeedaa un jamaca baynana fi ljannati alati hiya daaru lqaraar in wainamaa yadkhuluha daakhiluuna biraxmat illahi waa jannadan daaru lqaraar ah daaru lmuqaamo ah daakhiliintuna naxariis ilaahay ayay kuba gelayaani intaas laynooguba jamiciyo bal taasun bay arrintu tahay oo macnaa waxay kolley ibnulqayimna raximah llahu tacaala hadal intaa ka badan oo uu dee bal wajhatu nadarkan iyo waxa kale imanaya iyo uu ku yar caddeeyo ka duwano intaa ka badan buu ku leeyahay kitaabkiisan lagu magacaabo badaa'iculfawaa'id ayuu ku leeyahay hadal taa kaba badan bal waxaan leenahay waa aragti aragtidana sababteedu waxay tahi waa iyagoo arkay lafdigan alraxma waa sifo ilaahay sifaadka ilaahayna meelay maxal uma noqoto meel ay ku sugnaanaysaa ma jirto dee ilaahay subxaana watacaala baa ku sifaysan daatadiisa ku tacalluqaysaa sifadani ee wax makhluuqi maxal iyo qaraar uma noqoto laakiin dee arrintu taas maahae wixii loo jeeday waa daarta naxariistiisa lagu gelayo iyadna ahaartii naxariistiisa bal ilaahayna xadiidka aynu soo marayni naxariistaydii baa tahay taas baa loo jeedaa taasna wax maxduuroo ku sugani ma jirto wax dhib oo ku sugani taasna ma jirto barintaa baabun laa tasubu dahra zamanka iyo waqtiga ha caayina oo ruuxii dee bal dhibi ay haysatee bal umuuro taas ama faqri ha noqoto dhib kaloo kuga timi ha noqoto wixii uu doonayo nuba hagaagin zamanku wax alla wuxuu leeyahay ma jirto zamanku wuxunbuu u yahay waxyaalaha dhacaya xawaadiidta wicaa iyo weelunbuu u yahay waa darfi dhexdiisa uu dhaco ilaahay baa ah subxaana wa tacaala ka waqtigana rogrogaya sida xadiidka inooguba sugan ee dahrigii ha caayinayna caydan waxa weeyaan waa isagoo loo nisbaynayo waxaana waxaan isaga igu sameeyey aada leedahay taasna dee waa wax weyn bay noqon oo maxduur weyn baa kuba sugnaanaya bal taas buu baabkeediya xdثna iسmاعيل qال xdثnي mالك عن أbي الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرaةa أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi laa yqulana yaanu oran أحadكم أحadkiin ya khaybaة الdhr dahrigan iyo wqtigan hungowgiisa iyo xirmaankiisow de waaba iyadoo la idhaah waa zaman xun iyo waqti xun iyo waqti xun baa ihaya iyo waxyaalo saasa laba yidhaaho bal markan taas fa in allaha ilaahay huwa dahr isagaaba adahriga macnaa isaga ah ka ku tasarufaya dahriga isagaa ka rogrogaya dahrigu wax alle wuxuu leeyahay ma jirto wuxuu la iman karaa zamanku ma jirto ilaahay baa subxaana watacaala wixii xawaadisa wixii kaa'inaada wax alla wixii dhacayaaba oo wax xag ilaahay kaba yimi gacantiisa kuba sugane waktigan dee shayga dhexdiisiubay waxyaalahani dhacayaan wuxuu hayaa ma jirte in ha odhanina dahrigan iyo waxyaala ha u tiirinina ha u nisbaynina hana caayina ilaahay baa aka ku tasarufaya bal in allah wa dahruna xadiid baa inoo dambeeyo inoo sii bayaaminaya waxa looga jeedo waana kan xadaثna mحamed بn cubayd الlahi qal xadaثna xatim بn ismaaعiil عan abi bakr بn yaحya الأnصariي عan abihi عan abi hurayrata abubakr ibn yaحya اlanصari waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kamida xafna xajarna mastuur kaba cabira ama dee cadaalad sare waa leeyahe laakiin xaaladiisa hoosena aada loo aqoon kitaabka ibnu maajahna waa ku sugan yahay dee kitaabkeenana naynle aladab اlmfrad aabihii yaxya bnu nadri baa la yidhaah yaxya bnu nadri waa nin hiqa ah oo taabiciintii kaba mid ah oo kitaabkan bukhaari iyo kitaabka ibnu maajah iyo kitaab fadaa'il اlansaar oo uu leeyahay abu da-uud iyo riwaayo kuleh wuxuu yihi can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal laa yaqul yaanu odhanin axadukum axadkiin yaa khaybata dahri zamanka xumidiisa iyo hungowgiisow ama waa waqti xunow waqti xun iyo waxyaalaha isagoo kuba sifeeya qaala waxa ilaahay yihi qaala allahu caza wajal ana aniga addahru dahrigiiba ah waana maxay macnuhu tanaa fasiraya ursilu waan diraya alleyla habeenka iyo wanahaara maalintaba anaa diraya anaa isweydweydaarinaya lafdi kaloo xadiidka uqallibu leyla wanahaar taas iyo dee waxa dhexdooda dhacaya xawaadis oo dhanba fa idaa shitu haddaan doono qabadtuhumaa waan qibdoonayaa waatay maalina iman doonto kol haddii la gaadho habeen ka dambeeyaaba aan u jirin dee mid kastana isagaa bedbedelaya rogrogaya waxa dhexdooda dhacayana isagaa laba imanaya macnuhu waxa weeyaan oonin imika halkan fa inii ana dahr uqallibu leyla wanahaar iyo ursulu leyla wanahaar iyo alfaada weeye dahrigu maaha inuu ismi asmaada ilaahay ka mida yaho xadiidkan lagama qaadanayo ismi ahaan tafsiirkiisu waa inoogu sugan yahay oo ah ilaahay subxaana watacaala ka ku tasarufaya tasarufka leh waxay markaa waxyaalahan dhacaya waqtigan xaggiisa ay kaba imanayaan dahriguna wax alla wuxuu dee milkiyayo uu leeyahay aanu jirin baa macnuu yahay oo anigaa dahrigii ah waxaa tafsiir u ah ursilu leyla wanahaar amase lafdiga kale ah uqallibu leyla wanahaar ee halkan dee ma aha ismi asmaada ilaahay kaba mida maaho lagu daro asmaada ilaahay addahru waayo asmaada ilaahay haddaan eegno bal haddii la yidhaaho alraxmaan ya araxiim ya samiic iyo intuba dee sifo ayay markaa waa asaamihaba noqdeene laakiin sifaad bay dee tilmaamayaan ama ay kasoo jeedaan oo laga soo dhambashay oo kale imika markaan idhaahno araxmaan sifada ilaahay halkani waa raxma oo kale asamiic oo kale sifadii waa samci halkan hadii la yidhaho addahru sifadii maxay noqonaysaa ilaahay kuba sifoobe halkan ahay marka tafsiir bay tani u tahay bayaan bay u tahay ee laakiin asmaada ilaahay ka mid maaha macnuhuna waxa weeyaan un wax alla wixii dhacaya oo dhan zamanka iyo wixii uu laba yimaado haddii ruuxu wuxuu isagu jeceliya laba kulmaya haddii uu la kulmo wax isagu uu dhibsanayo dee dhibaatooyin iyo masaa'ib iyo waxyaalo kale ilaahay xaggii bay kaba yimaadeen waa ilaahay taqdiirkii iyo abuurkii iyo taasba way ama dahrigu wuxuu la imanayaa ma jirto haddii dahrigii la caayo waxay ka dhigantahay dahrigii baa loo nisbaynayaa umuuraha caynkaasoo caqiidadii baaba xumaanaysa dahrigii inuu waxaan kugu sameeyey inuu waxaan kugu keenay aada dhibsanayso taas bay noqon marka ha caayina ilaahay dee waxay arrintiina u noqonaysaa oo aydaas iyo waxyaalahaas ay u noqonayaan dahrigii waxa lagu caayaya waa waxaan dhacay eh wixii dhacayna waxaa keenay ilaahay subxaanaه watacaala cayde waxay noqonaysaa ilaahay bay u noqonaysaabo dee ruux ilaahay caayuu noqonayaayo bal markaa taas afkeena iyadana taa ka dhowra wey waxyaalihii afka laga dhowrayay layska ilaalinaya ayay kaba mid tahay sabu dahr ama dhibdee dahrigi iyo zamankii iyo waqtigii iyo waxyaala lagaba sheegto walaa yaquulanna yaanu odhanin shaksigii waa axadukum de lilcinabi cinabkii alkarma oo geedka cinabkaa marka sheegaysaan magacan alkarm ha ku magacaabina magacaa fa ina alkarma lafdigan dee karmi oo karam iyo kaba soo jeeda alrajulu lmuslimu waa ruuxa muslimkaa qalbigiisa ama waa ruuxa muslimkaa ee isaga qalbigiisa iimaanka iyo nuurka iyo khayrka uu kuba sugan yahay kaas baabuu yahay oo tanna waxa ay tahay macnuhu waa rasuulka eeg waxay dadkii jaahiliyadii carbeed geedkan dee magacyadii ay ku magacaabi jireen kan un mu ahayna waxaa ka mid ahaa geedka cinabka inay alkarmi odhan jireen kollayna waa magac ammaani ay kuba sugan tahay oo waxyaalahay ula iman jireenay uba magacaabeen waxaa ka mida agtooda siday odhan jireen ruuxu dee markaa uu khamradeed iyo waxaa cabo oo kale deeqsi buu noqonayaayoo tanay dadka ku xambaartaa deeqsinimo iyo taas oo kale iyo markaa waa ammaan ay geedka ammaanayaan bay karmi u yidhaaheen magacaasna filjaahiliya hadduu ahaa xataa filislaam buu soo gaadho dad ku magacaabaya ayaa jiray rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa nahiyey magaca caynkaasa geedkanima mudan waxaa mutay ruuxa muslimka ama ruuxa muslimka qalbigiisa salafti kuba yimi ama ruuxa muslimka dee karmi ah isagaa karam iyo wax kastaba ehel uba ah iyo khayr iyo wanaag laakiin geedkani magaca ma mudanin tasmiyadii buu diiday macnaha maxaa la odhanaya xablsida xadiid kuba yimi xablulxabala iyo magacyadii kale en ammaanta kuba sugnayn culimadna waxay raximahum ullahu tacaala ay yidhaaheen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahyintan uu nahiyey in magacan looguba yeedho magacani waa magac fiican wanaag buu geedkii kuba sifaynaya dee taasna maxay keenaysaaba waaba dadkiibay u qurxinaysaayo inay khamradii laga samaysanaya ee cabbaan waa waxay magaca uguba magacaabeen waa tan aan arkayno imika shirkadihii iyo dadka waxiibiye kuwii wax soo saaraya iyo wixii dee mantuujaadkoodii waa kuwan intay lacag ku bixiyaan meelaha dee qanawaadka iyo idaacadaha iyo telefisonada iyo bal magacyo loo bixinayo la ammaanayo la sheegayo waxay arrintaasi tahay dadkii baa lagu dhiirinaya marka wixii loo ammaano dadki way jeclaanayaanoo way qaadanayaanoo dee waa xayeysiintan iyo bal matalan wixii baa la iibsanaya kuba soconaya marka magacan haddii lagu magacaabo fiican wanaagsan oo kale dee taasi dadkii maxay isagii bay jeclaysiinaysaa inuu wanaag leeyaa loo sheegaya waxay ugu yeedhaysaa taasi inay cabbaan oo wixii laga samaysanayay cinabka kaba imanayay waa cinab wixii khamrad ahay laga samaysanayay ee cabbaan waatay magacana uguba magacaabeen haddaba magacyada caynkaasee ammaan iyo taskiya ay ugu sugantahay geedkan ee dadkiina markaa dee uga dhigaya wax fiican oo hadhowna kuba dhiirinaya taa magaca iska ilaaliya ha ku magacaabina ku magacaaba magacyadiisan kale uu leeyahay taasba walaa yaquulana lilcinabi alkarma faina alkarma arajul lmuslim baabun laa yuxidu alrajulu ilaa akhiihi nadara idaa walla laa yuxidu ma taagayo oo alrajulu ninkuu ilaa akhiihi walaalkii annadara eegitaanka idaa wallaa markoo jeesta waa aadaabihii iyadna fiicnaa haboonaa oo tani maxay tahayba ruux baa kaa tegay waa ruuxood isha la sii raacdo sii eegta sii eegto dee kolley waa wax bal matalan aan dee waxani ama waa wax adigu kolley wuxuun baa dee keenaya ama dhici karta inay shaki iyo waxyaala yeelabataba oo ruuxi uu dhibsado taasoo kale in haddaba ruuxii ama walaalkii ahaa marka uu ka jeestay u kaba tago yaanu dee ishii kusii taagin kusii fiiqin oonu sii eeginba taas ba lafdiga aharkay nooguba iman doonta oo ahare macnuna waa dadka dee waxa weeyaan salafkeenii oo waxyaalaha de bal matalan aadaabtii iyo dhaqanadii fiicna iyo waxyaalaha inoo tilmaamaya si ay kuba habboontay iyo waxyaalihii ay habboonayd in layskaba ilaaliyeen muruu'ada iyo sharafta iyo adabka fiican aan ahayn xadaثna bشhr بن محamd qال أخbarana cabdاللahi waa ina mubaarak qala xadaثna حmad بن زaيdi عan layثi عan muجaahidi qal anahu qaal bal waa أhr bal maqduuc weeyaanoo waa taabiciyo صaxaabi xataa hadduu صaxaabiye mawquuf baan odhan layn imika waa maqduuc weeyaan oo isaga ayuu ku taagan yahay in walow dee uu markaa aada moodo inuu cid kale kaba soo naqlinayo waana in laythkan isaga mujaahid ka warinayaana waa nin aynu soo maray oo layth ibnu abisu la odhanayay sidiisa saduuq weeye laakiin markii dambe xifdigiisu intuu xumaaday axaadiidiisii hore berigii xifdigiisu fiicnaa uu warin jiray iyo tii marka dambe xifdigiisu xumaaday uu warinayay baan kala soocmin saas buu daciif kuba noqday ama xadiidkiisii looga tegayba de waxa weeye imika halkana waa aharuna maha dee wax xukum inoogu sugan yahay oo rasuulka ilaahay axaadiidiisii ah taas maa hadalka laynoogu soo noqlinaya dariiqiisa laakiin sanadku dacfigaa weeye ama waa sanadkaa daciifka ah wuxuu yihi qaala mujaahid baa yidhi ibnu jabr yukrahu waxaa la nacay macnaha waa waxaan habboonin weeye an yuxida arajulu inuu taago oo ninku ilaa akhiihi walaalkii annadara oo xataa dee markaa waxa weeyaan uu la joogoo kale inay waa la kulmay isagoo hadduu isha uun kuba fiiqu eego uun ruuxi waa shakeeya muxuu kaa soo eegaya maxaa jiruu odhanaya taasoo kale waa isa salaameen way kulmeen ishii ha ka laabo weye laakiin hadduu ishii un kuba taagu kor iyo hoosuba eego dee meeshii waxbaa jira waa adaab aan roonayn waa taasi waa mid waati tarjamaduna waatan aw yutbicahu basarahu idaa walla amase uu basarkiisa raaciyo marka uu jeesto ruuxu kaa tegey waad sii eegaysaa uun bal maalan taasna waa waxaan habboonayn oo dee yar muruad iyo sharaftii iyo adabtii kaba duwan aw yasalu yas'alahu mase waxa weeyaan inuu weydiiyo min ayna ji'ta aw ila ayna tadhab awqaadda qaarkeed kolkol dee waxaa dhici karta su-aal caadiya iskaba noqoto laakiin awqaadda qaarkeedna maxay noqon waa fuduul horta oo de waxa wey xaggeed waad kulanteen dantaadii kala weydiiyo waxyaalahaas oo kale ee xaggeed ka timiyo xaggeed tegaysa waxaba dhici karta kolkol halkan uu ka yimi inaanu dee isagii waktigaas diyaarba u ahayn inuu sheego ama ruuxu halkan uu tegayo kale adigu waa fuduul weeye waa hadal meel waaye weeyaan oo dee taas xaggee tegaysaa iyo xaggaas iyo taa xalkiisa kale iyo iska waran waa halkeed laakiin umuurahan oo kale kolkol waa umuuro shaksiya ruuxa u gaara oo ruuxa uu tadakulayo bal ruuxani aan u jeclaysanaynba inuu kaba waramo inuu kaba waramo marka adaabtii kamid maaha ruuxii xaggeed ku socotaa iyo xaggeed tegaysaa iyo xaggeed kaba timiyo umuuraha caynkaase kolkol waxyaalo khaasa noqon kara kolkol waxyaalo aanu isagu jeclayn inuu dadka uba sheego noqon kara in bal taas ruuxan kalena dee waa hadal isaga fuduula weeye waa waxyaalihii lagaba roonaaye inuu lagaba aamuso lagaba roonaa ayayna markaa tani adigu laga aamuso da ay fiicnayd ini waxitaas waana fuduul kalaam bal umuur isagiina waxaa dhici karta inay ixraaj ku noqoto kolkol aanu dee wax isaga khaasoo ama shaksiyaho aanu doonayn inuu cid uba sheega arrintu ay tahay su-aashiina markaa ixraaj ay ku noqoto markaa ma haboona weeye radia allahu canhu waa salafkii ummadda waa umuurihii dee adaabtii iyo bal waxaway dhaqankii fiicnaayey na baraya inay noo sheegayeen aw yas'alahu min ayna jita wayna tadab baabu qowli rajuli lirajuli waylak de waa kelima ee kalaamka carbeedna kuba noq noqonayay axaadiid kala duwanna wuu inoo soo naqlinayaa waylaka ay kuba sugan tahay bal markaa macnaheeda ay culimadu yidhaaheenna in sha allahu tacaala markaan axaadiida bilowno ayaan keenaynaaye bal ruuxii oo dee ninkii kale ku yidhaaha waylaka ama wayxa ka yidhaaho oo kale kale waa nooc yar qoonsi iyo inkaar baa meeshii jira wax la ysku qoonsanayo ama la yskuba inkirayo tan baa keentay bal tan kolkolna hadalkaa unbaa lagu xoogeyn jiray iyadoon looga jeedin macnahan dee ay xambaarsantahay ama hoog iyo waxyaalaha caynkaasa bal waa waxyaalo imika ama axaadiid ay kuba timi waylaka weliba axaadiid marfuuca macnahana markaa dambaan eegi doonaaye bal taas buu baabkeediya xadaثna muسى qal xadaثna hmaam can qataadaةa can anasi an الnabiya salى الlahu عalayه wasalam ra'a wuxuu arkay rajula nin yasuuqu kaxaynaya oo dabada dee waxa weeyaan wada badanatan neefgeela badanadna asalka hore in awrka iyo hasha iyo neefka lo-daaba way kuba dhacdaayo dee badankoodan iyo hilibkoodan badan iyo taas baa badana loo yidhi laakiin geelaana uga sii badan waxay u isticmaali jireen markii dambena waxaa iyaga isticmaalkooda u batayba waqtiyadaas geelii ay u wadeen xaramka hadyi ahaan iyo ay u wadeen ee xaramka ay doonayeen inay kuba qalaan ay soo kaxayn jireen kaas bay dee hadyina waa lagu magacaabayay kolkolna in loo isticmaalaaba batay lafdiga badano marka badano la yidhaha macnaa uu macna alhadyi noqdo neef hadyi ah oo loo wada xaramkii uu noqdo bal taas bay ahaydba haddaba ninkana weliba eeg meel shishuu ka yimi neef geelana waa ahaa uu waday ma fuushana welibana waa daalay oo socod dheer oo dee dhulkaas adag ah ayuu soo maray oo laftii bal maalan xadiidka axmed uu wariyey ayaa wuxuu aha qad jahadahu lmashyu socodkiibaa dhibay meel dheerna waa ka yimid wuxuu fuulana waa haystaa waa kan dabada ka wadee aan fuushanayn ho markaasaa rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi faqaala irkabha ful tew adigan daalay eh neefkaagan geelaad wadato ful faqaala ninkii wuxuu uhi innahaa badanatun banadada imaka halkan uma wado waa neefgeela taa waa arkaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh macnaa waa tan aan leenahay waxaa isticmaalkii u batay in hadyiga loo isticmaalo xaramkan ku wadaa buu leeya waa hadyi oo wuxuu bixiyey ilaahay daraaddii u bixiyey inuu ku intifaacuu diidan yahay inuu fuuluu diidan yahay ilaa halkii uu ku waday gaadhayo xaramku ku qalayaa markaasuu leeyahay waa hadyi rasuulkii ilaahay rasuulka ilaahayna way u muuqataayo dee hadyigooda waa kan kolkol dee waxa weya calaama loo yeeli jiray alqalaaida qur-aanka kuba sugan oo kale iyo ama maydhaxay ka laalaadiyaan ama kabay loqonta u sudhaan kolkolna ishcaar wax la yidhaah baaba jirayay oo dee iyadna rasuulka ilaahayba sameeye salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shay mubaxa ma sunna noqonaya markii geela iyo waxaa iskaba xijinaya ishcaarka uu yahay markaas waxaa dhici ka calaamadii rasuulka ilahay kamay qarsooneyn wuxuu ihi markaa ninkii hadyi weeye oo sidaasaanan u fuulayn rasuulka ilaahay baa ku celiyo qaala irkabhaa fuul buu yihi qaala wuxuu uhi inaha badanatu ninkii malaa wuxuu is idhi rasuulka ilaahay neef adigu aada wadatood leedahay uun ayuu u haystaayo hadalkiibuu ku celiyay haddana inaha badanatun waa neef hadiya rasuulka ilaahayna waxa weeye way u muuqatay qaala irkabhaa markii labaadna fuul buu ku yidhi ninkiina waa u baahan yahi qaala markaa ninkii baa haddana ku celiyay mar saddexaad fa inaha badanatun badano weeye qaala markaasuu rasuulkii ilahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh irkabaa fuul weylaka hoogaage amarkii rasuulka ilaahay waa qaadan waaye waana taa aan leenahay uun de kelimadan kolkol in aan macnaha loogaba jeedin oo ama tacajub iyo waxyaala loola yimaadaaba waaba joogaan laakiin waa wax laqoonsaday oo ruuxii laguma inkiraya ayay u isticmaalaanoo weylaka hoogaaga eh bal fuul macnaa igama qarsano weeyo taa waan arkaaye fuulo de markii uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ku celceliyey inuu qaatay ahayd marka waa kan haddana isagii tii aan qaadan waa nooc ta'diib ayuu rasuulka ilaahay weylakadan dambe ulaba yimi bal markaa inaga kitaab adab baan joognaa maxalushaahidka waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kelimadan isticmaalay meelo kale oo kala duwanna waa isticmaalayba weylakaadan xagga masalada xukunkeeda oo kale dee hadyigu kolley waa ajri iyo hawaab badan waa leeyahay ruuxa dee hadyiga u wada ee waxa weeyaan xaramkii geynayo oo bal taasi waa mid xagga intifaaciisa oo kale iyaga waxaa kuba dhowaa dadkii jaahiliyadaha kolkol saa'ibadii iyo wasiilkii wasiiladii iyo xaamkii oo kale iyo aanay kuba intifaaci jirin oo kale iyo bal matalan taas baa kuba dhoweydoo dee waana koona kol haddii hadyi uu niyooday farahay kaba qaadeen kol haddii ay hadyi tahay waa saxoo dee intifaaceedii meel baad u wadaa ilaahay daraaddeed laakiin ruux hadduu u baahdo waa socdaa waaba kanoo wuxuu u baahday waa daalay oo xaaja meeshii timi oo dee inuu fuulo u baahday isagii amase caanaheed iyo waxyaalaha caynkaasa inuu kuba intifaaco uba baahday macnaa bal waxyaalaha caynkaasa ruuxu ilaa inta uu maxalkeedii ka gaadhsiinayo waa uu intifaaci karaa khaasatan haddii baahi ay jirto taasba weeye amarkan rasuulka ilaahay ku celceliyay irkabha irkabha irkabhana ninku sta aan lafdiga axmed sheegayno socodku waa dhibay oo waa daalanaa rafaadsanaa marka xaalo uu u baahan yahayno way ahayd amarka markaa waxay kaba dhigaan jumhuur lculamaa lilirshaad waa maslaxadiisuu ku hanuuninayay waay dee mayhayn kamay dhigin halkan inuu waajib yahay oo dee hadigii in la fuulo ay waajib noqonaysa ilaa inta lasoo gaadhiya taa kamay dhigin waa baab irshaad bal dee haddii waxa weeyaan kaba maarmi karayo nu uba baahnayn ha iskaba daayo wixii dee iyada laakiin marka uu u baahan yahay oo kale waa kusii intifaaci karaa weeye taas walow dee hilibkeedii iyo waxeedii aanu lahayn haddii intaanu soo gaadhsiin neefkii uu wax noqdo oo u baahday inuu gowraco isagoo aanu cunayn iyo bal rufqadiisa loo tegayo un de inta loo gowraco dadkii kale loo daynayo laakiin waa markaa loo baahan yahay waa dee lagu intifaaci karaa intaan la gaadhsiin gees kalena amarkani waa min baab ilirshaad weeye si maslaxadiisa iyo dantiisa ku hanuunaye maha amar aan idhaahno waa waajib weeye taas xadaثna ibrahim بn اmundiri qala xadaثna abu calqamata cabdullahi bn mxamed bn cabdillahi bn abi farwata qala xadaثani اlmiswar bn rifaacat اlquradiyu qala samictu bna cabaasi warajulu yasalhu faqaala bal labada nin ee dhexe sanadka dhexdiisa ku sugan waaba afar ruux sanadku ka hore waa nin atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid ah oo aimo kala duwani ay yidhaahaan ay tawhiiqiyeen bal waxaan lahayn kaiir min alaima walow xaafid bn xajar saduq kaba cabiray muslim iyo abu da-uud iyo markaa nasaa-iba kitaabkooda riwaayo waa ku leeyaye bukhaariga fi ladabi lmufrad maha saxiixa ninkan labaad oo kale ee bisr ibnu rifaacata waa nin taabiciyo kitaabkeenan aadaw lmufrad kuba sugan ibnu xibaanna hiqaadkiisa uu ku sheego xafidna uu kaba cabiro maqbuul ibn araabica bal ninkaa misr ibnu rifaacata ayaa wuxuu yihi waa reer bani qurayde samictu bna cabaasin baan maqlay walxaal rajulu nin yas'aluhu weydiinayo faqaala wuxuu yihi inii akaltu khubsan walaxman inii anigu akaltu waxaan cunay khubsan kimis iyo dee markaa khubsi baan cunay iyo walaxman hirib eh faal atawada-u ma weysaystaa dee waan weyse qabay markii hore cuntadaasaan cunay khubsi iyo laxmi baan cunay ma weysaystaa oo ujeeddadu hiribka aan cunayo wax cuntada aan cunay dee dabku taabtay ee la kariyey ee taa la dubay weysadaydi miyay jebinaysaa intaas weeye faqaala rasuulki ibnu cabaas baa wuxuu yihi wayxaka waa kelimad waylaka iyo wayxaka waa dee laba kelimo oo kollay isku meelo dhaca ee waxaa yidhaahaa bana waylakana waxaa la yidhaahaa oo loo isticmaalaa ruuxa ku dhacay halako ama wax uu mudanayo waa arrin isagii ama dee marka ruuxii wax lagu qoonsanayo weliba shiddo iyo cunfi baa lagu inkiraya kaas baa waylak laba yidhaah ama wayxaka waxay yidhaaheenba waa kelimatu taraxum bay yidhaha ruuxa ku dhacay dhib aanu mudanahayn oo loo naxayo waa kelimad nixid keenaysa oo kale haddaan si kaleba u dhigno oo jaanibkii inkaarka kaba dhigno dee imaka waa tan oo kale nooc inkaar baa jire dee waa inkaar laakiin nooc uu laba socdo in naxariis iyo tarafuq iyo dabacsanaan iyo shiddadii iyo cunfigii taa kale la socotay aanay laba socon wayxaka atatawada-u miyaad weysaysanaysaa min adayibaati waxyaalahan aada sheegaysaa waa ayibaat khubsiga waa waxyaalahii dayibaadku ka mid yahay laxmigii dayibaadkaa laynoo xalaalayo ku yimid yahay markaa ma waxaad leedahay in waxyaalaha dayibaadkan cuntaad ka weysaysanaysaa waysadaada burinaya may weeye kama weysaysan sida buu taa ujeedaa in dee waxa laga yaabaa su-aasha inay keentayba kollay sadr alislaamna waa wax jiray waxyaalaha ama la kariyo ama la dubo si uun dab u taabto waqtiyadii hore haddii ruuxu cuno ama taasoo kale waa laga weysaysan jiray laakiin markii dambe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labadii xaalee uu lahaa waxa u dambeeyey inaanu umuuraha kaba weysaysan oo wax iska mansuuqay taasi noqotay in bal maaha uun inuu ka weysaysan jiray amaraa yimi tatawada-u mima masati naar wixii dabtaabtay dabuusi uun ku taabtuu ku gaadhay ka weysaysa laakiin markii dambe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo hirib cunay isagoo sawiiq cabay isagoo waxyaalaha kale oon kaba weysaysan baa jirtay sida xadiid kuba yimina kaana aakhiru lamrayni min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam tarka alwuduui min mamasati naar inaan laga weysaysan wixii dabtaabtay ayaa u dambeeyey bal markaa waxaa laga yaabaa inuu waxaa hore maqlay ama dadu kaba maqlay taas buu weydiinayey ibnu cabaasna wayxaka wuxuu raaciyey de waa hadalkiisan buu qoonsaday oo uu leeyahay ma waxyaalaha dayibaadkaad ka weysaysanaysaa kama weysaysanaysidba wey allahuma dee waxaa iman kara hilibka geela gaar ahaantiisa nas gaaraa ku yimi xadiid khaasaa ku yimi ama laba xadiid baaba kuba yimi walow dee jamaahiir alculamaa iyaguna ay halkan raaciyaan oo yidhaahaan lagama weysaysanayo haddana dee waa madhabta xanaabilada mufradaadkeeduu noqon xataa waxaan filaya khulafadii afartahayd iyo qolooyinkaas iyo inay iyaguna aanay kaba weysaysan jirin e laakiin laba xadiid oo gaara kuba yimi oo aimadan shaaficiyada xataa barhkood siday imaam nawowi iyo rag leh khaasatan qolooyinka xadiid iyo fiqi kulansaday ay eegaan oo yidhaahaan waa xadiid khaasa kuwa kalena waa caam oo ah khaaskaana la horraysiiyaayo ay kuba tagaan in iyada taas lagama weysaysanayo markay daliil ahaan eegayaane maha madhab ahaan madhab ahaan lagama weysaysanayo bal markaa waa khaas bal se waxyaalaha dabtaabtay taas baa asal u ah waxaa ii taalla un aniga halkan nusqada haysta qaala xadaanaa sufyaan oo kale kuwiina waan ama mid ahaan waan eego xadaanaa caliyun ayaa taal waana se fadlullahi samadba nusqadiisii ku taalle dee taasaan ku soconaya xadaanaa caliyun waa cali bnu madini bukhaari baa leh qaala xadaanaa sufyaanu sufyaan ayaa waa sufyaankuna kol hadduu cali idlaaqayo waa sufyaan ibnu cuyeyna calina hadduu bukhaari idlaaqayna madiine baan kaba dhigaynaa baan idhi qaala markaas sufyaan wuxuu yihi xadaanii abu zubayri can jaabirin intaba rag aynu soo marray weeye abu zubayrna maxamed ibnu muslim ibnu tadrus baa la yidhaahaa waa kunyadiisan buu aada mashhuur ugu yahay magaciisana waa la yaqaan qaala wuxu uhi jaabir ibnu cabdillaahi kaana rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yowma xunaynin maalintii xunayn biljicraanati jicraanu ku sugnaa meesha jicraana la yidhaah macnaa dagaalkii xunayn markuu dhacay nimankii reer hawaasin iyo ciddii soo raacday bee iyaga xaggooda kasoo jeeday laga qaalib noqday xoolo aada u badan iyo sabyi aada u badanna laga qabtay rasuulka ilaahay markiiba ma qaybine horta daa'if buu taguu muddo xisaarinayo fuluush iyo dadkii halkan ka jabay barhkood iyo ne reer daa'ifna ka mid ba aan reer taqeefa ay galeen muddo markuu halkaa xisaariyey laakiin la furi kari waayey ayuu soo noqduu jecraano kusoo noqday dulqacdo uun rasuulkii ilaahay iyadoo halkaa qanaa-imtu ay taal waa muddo dabadeed markuu daa'if ka soo noqday weeye halkaasuu joogay rasuulkii ilaahay waana halkii uu ku qaybiyey qanaa-imtii ku qaybiyey sabigiina kusii daayey waana halkii uu kasoo cumraystay rasuulka ilaahay waqti habeennimo ah habeennimun buu yimi haddana habeenkiiba uu ka baxay maka intuu cumraystay waana subaxdiina madiinuu uba baxay haddaba halkaasuu rasuulkii ilaahay joogay walxaal atibru waa waxyaalihii la helay waa dahabkii oo waxyaalihii dee ay la helay fii xijri bilaalin bilaal dhabtiisa uu ku sugan yahay geelii badnaa waa qaybiyey xoolihii badnaa waa qaybiyey sabigii iyada waa la sii daayey markuu qaybiyo weliba uu badiyey nimankii dee marka la eego sanaadiidii carbeed iyo odayaashii carbeed si dee dadkoodiiyo qabaa-ishoodiiyo iyaga islaamka loogu sugo loogu soo jiido nimankii muslimatulfatxina xoolo badan uu siiyo boqol boqol geela uu bixiyey nimankii najdi kaba yimiyo dee reeraha u madaxda iyo carabtii kale madaxdoodiina uu iyagana xoolaa badan siiyey ayaa dahabkana waa la qaybinayay ayuu bilaal dhabtiisuu kuba sugnaa walxaal waa rasuulka ilaahina yaqsimu waa qaybinayo fajaa waxa uu yimi rajulu nin nin baa yimi ninkan dulkhuwaysaro ninkii la odhanayay inoogu sheegeen culimadu faqaala wuxuu uhi icdil rasuulka ilaahay buu la hadlayaa cadaalo fal si cadaala wax u qaybi fainaka weliba hadalkaa kasii daran fainaka laa tacdilu sadaad u qaybinaysa ilaahay daraadii uma qaybinaysid ma cadaalo falayside cadaala wax ku qaybi faqaala wuxuu ihi waa halkan maxalu shaahidku uma jeedna umuuraha kale xadiidkeena waylaka waa rasuulka ilah war hoogaaga faman yacdilu yaa cadaalo fali idaa lam acdil rasuulkii ilaahay hadduu cadli la iman waayo oo cadli wax ku qaybin waayo garsoorna la iman waayo cidda cadl la imanaysa waa ti ma jirtaba weeye de faman yacdil idaa lam yacdil ilah warasuuluh waxa weeye ilahay rasuulkiisu hadday cadaalo fali waayaan cidda kale cadli la imanaysa maba jirta weeye taas buu ninkaas ugu jawaabay faman yacdil idaa lam acdil kollay ninka hadaladiisu dee riwaayaadka barhkood dee waa inooguba sugay xagga tilmaantiisa xataa saxaabadii way soo tilmaameen ninku siduu ekaa iyo xaaladiistay ahayd bal sujuud baaba kaba muuqataa leh wejigiisane markaasuu qaala cumar cumar baa wuxuu uhi dacnii idaah ifasax weeye yaa rasuul llahi rasuulka ilaahay ow adrib cunuqa hada munaafiqa munaafiq waa kaa munaafiqa luquntiisa angooye oo dira ah kollay khaalidna tan oo kale way kaba dhacdee ifasax faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi ina hada kani maca asxaabin lahu waa asxaab isaga u sugnaatay macooda ama fii asxaabin lahu waa asxaab isaga usugnaatay isagoo dhexdood ku sugan isagii asxaabtiisi wey yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay aqriyaya laa yujaawisu taraaqiyahum kolleyna rasuulka ilaahay waa tilmaamay waa ninkan wixii dee nawaat iyo asaas uba ahaa waa dad dabadii imanayay markaasoo de waxa weeyaan ninkan waxaa xaggiisa kasoo baxaya macnaa isagu ma dhalayo waxa weyaan waa dadka dee asxaabtiisa noqonaya marka ayaanay laba joogin oo aanay ka mid ahaanin waa nimankii dambe dee khawaarijta ahaaye marka la eego meelahii ay joogeen dee iyadoo mucaskaridkoodii loo soo dhaweyn qur-aanka ay aqriyaan sawdkiisa iyo xiibkiisu meel durugsan lagaba maqlayay oo habeenkii salaada habeennimo uba kacaya laakiin arrintood ma ahayd inay dhiiggii muslimiinta banaystaan inaanay qur-aankan ay qarayaan aanay kuba intifaacin taas ba ahayd waana tii markii dambe saxaabadu ay laba dagaalameen rasuulka ilaah in axaadiid kala duwan sifaatkooda uu kuba sifeeyey ina hada maca asxaabin lahu aw fii asxaabin lahu yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay aqriyayaan laa yujaawisu isagoon dhaafahayba taraaqiyahum kalxamahooda aan dhaafaynoo qur-aankii waa afka uun hoos ma gelayo qalbigoodii ma gelayo dee wixii qalbi gala ayaa sug anfaca wax kaas baa ruuxa wixii wanaagsanaana ku xambaara kii kalena kaba joojiye waa carabkoodanba inkastaba ha badsadeene ma dhaafayo dee wax la kor yeerayana maaha yabluquuna way baxayaan min addiini diintay kaba baxayaan kamaa yabruqu si uga baxo asahmu leebku min aramyati wixii loo ganaystee dee nin xoog la ganay oo xoog u socday oo ku dhacay markaa wixii lagu ganayey ramyadu waa ficili bimacnaa mafcuula oo xagkii kale ugaba baxay oo intaan dhiiggii iyo wixii awskii iyo aanay soo bixin buu ka dhex baxay leebkii waa kaa dhiig ma laha uus ma laha waxba ma laha waayo sabaqa alfarta wadama sidii rasuulka ilaahay ba xadiis uu kuba yidhi waa ka wada dhe saas oo kale macnaha iyagoon diintii waxay kaga dhegan yihiin waxay kaga tacalluqayaan iyo waxay ka haystaan jireen ayay kaba baxayaanba taas uma qaala sufyaan bal inaga maxalushaahidku imika halkan dee khawaarij iyo shaanigood inayma kama hadlayno waa rasuulka ilaahay inuu ninkii ku yidhi waylak ee kana waa diiday oo in la dilo uu diiday oo wuxuu yihi laguma sheekaysanayo inuu muxamedinay waa ninkan waxaa lagu tirinayo asxaabtiisii inuu yahay dadkii rumeeyey inuu yahay asxaabtiisa inuu laayo iyo taas taa laguma sheekaysanayo gees kale dee sumcaxumo iyo u noqonayd ama de waxa weeyaan diintii waxaabay noqon layd shay caaqoo dadka diinta kaba joojiyay noqon layd oo rasuulka ilaahay taas waa diiday laakiin waa tilmaamay xaaladoodiiyo siay taa iyo waktiga soo baxayaan iyo umuuro umurina dee dhammaan masiibay wada dhaceen qaala abu zubayr uma qaala sufyaan sufyaan baa wuxuu ihi qaala abu zubayr abu zubayr baa yidhi samictuhu min jaabirin jaabir waan ka maqlay kolley intani faa'ida inoo kordhinaysaayo lafdigii hore aynu soo aragnay xadaanii abu abu zubayri can jaabirin bun abu zubayrna waa nin qolooyinkii tadriiska lagu yaqaanay ah kolkol waxaanay ruuxa dee aanay maqlin ayay ruuxii uba tiirinayeen ciday ka maqleenna way xadfayeen waa mudalisiin qoladii laba odhanayay walow riwaayada jaabir ay leedahay wax oo axaadiida jaabir uu ka warinayaa wuxuu ka maqlay isagu iyo waxaanu ka maqlinba labaduba way leedahay kolkol culimadu daabit kaley sameeyaanoo ay dhahaan dee wixii uu samaaca caddeeyu hi samictuna waa maqalkiisii marka aamin baan kaba nahay hadday can un ay tahay oo layth ibnu sacad hadduu ka warinayo isaguna layth ibnu sacad isagaa dib ugu celiyay axaadiisii oo ii kale calaamadii buu ihi bal wixii aada maqashay ee jaabir ka maqashay iyo wixii aanad kaba maqlinoo isagana waxay dhahaan wixii layth ibnu sacad kaba warinaya abu zubayr waa masmuucii unbuu ka wariyey wixii maqalkiisaabuu kaba wariyo bal taasna waxay ku xambaaraan samaac bal masalan wixii kale aan ahayn markay canu noqoto riwaayada laytna aanay ahayn kolley joogsi bay leedahay tadriisi waa jira imaka halkan maxay inoo kordhinaysaa tii horeyna waxay din can jaabirine can jaabirine inuu ka maqlay oo abu zubayr sufyaan baa yidhi abu zubayr baa yidhi samictuhu min jaabirin jaabir waan ka maqlo macnaa xadiidkan muu tadliisin tadliis waa lagu yaqaanay xadiidkan tadliis kuma sugna waa xadiida samaaca qultu waxaan idhi cali bnu madini baa odhanaya qultudan lisufyaana sufyaan baa waxaan ku idhi rawaahu quratu can camrin can jaabirin xadiidkan qura miyuu wariyey waa qurat bnu khaalid can camrin camr bnu dinaar can jaabirin de abu zubayr waa kan warinaya aduu kaba maqashay ee dariiq kale miyuu jiraayo qurat bnu khaalid inuu wariyey ou camr bnu dinaar ka wariyey camr bnu dinaarna jaabir kaba wariyey qaala markaa sufyaan baa wuxuu ihi laa axfadu can camrin anigu ee quro way siman yihiin markaa sufyaane camr anigu xadiidkan oo dee waana raawiyadiisiiba ninkii xadiidkiisa badsaday weeye sufyaan waa tii aan lahayna kol hadii sufyaan uu idlaaqa camr waa camr bnu dinaarun anigu xadiidkan camr kamaan xifdiyine wainamaa xadaanaahu abu zubayr can jaabirin ciddan ka xifdiyey ee noo warantay waa abu zubayr can jaabir laakiin camr bnu dinaar xadiidka kamaan xifdiyin bal xadiidka kolley maqsuudkii waan soo maray xadaثna sal بن bkari qal xadaثna aswad بن shayban can khalid بn sumayri can bashir bn nhayki can bashiri wakana ismhu zaxba bna macbadi fahajara ilى الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bal sahl بnu bakarkan abu bishr اmakfuf waa nin iqa oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa abu daud iyo nasaa-i iyo bukhaari baa wax ka wariya khalid ibnu sumayr way dhici kartaa in shumayrna barkiin ay u taalo waayo labadaba wayba la meelo qaarkood bay taa u yimaadeen bal waxaan leenahay waa sumayr magaciisan khalid ibnu sumayr kolley aswad iyo khalid iyo bashiir iyo bashiirka dambe iyo intaba waa isla reer bay ahaayeen waa nin isagu taabiciintii dhexe kaba mida imika marka la eego khalid ibnu sumayr bashiir ibnu haykna waxaan filaya hore inuusoo maro waa nin siqo isna taabiciya bashiirka dambe ayaa xadiidka inoo warinaya muxuu yihi can bashiirin wakana ismuhu magaciisu wuxuu ahaa zaxma bna macbadin na ninkan bashiiree dambe waa ninkan saxaabiga ee mashhuurkaee bashiir ibnu lkhasaasiya la yidhaaho bashiir ibnu lkhasaasiya kolley waa ayeydii iyo malaa taas khasaasiyadu ninkaas weeye magaciisu markii hore wuxuu ahaa dee waqtigii jaahiliga intaanu islaamin zaxmabna zaxma bna macbadin waayo bashiir alkhasaasiya waa awo hooyadii ama ayeydii eh abihii waa macbad bashiir ibnu macbad baa la yidhaha haddaba magaciisa hore wuxuu ahaa zaxm abihiina macbad fahaajara wuu soo hijrooday ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi baa ku yidhi masmuka magacaa qaala wuxuu ihi zaxma qaala bal anta bashiirun rasuulka ilaahi magaciisii zaxmi bedelay oo bashiir buu u bedelay kolleyna dee asaamidii iyo kunyooyinkiiy way noo dambeeyeen magacyadii la bedelayay abwaabteedii way noo dambaysaa rasuulka ilaahi baa bashiir markaa u bixiyey taas waa mid qaala wuxuu ihi markaa bashiir ibnu lkhasaasiya baynamaa waqti ana anugu amshi aan socdo maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa waxa weeye in dee riwaayaadka qaarkoodna umaashii baa dhacday waa abu daawuud oo kale abu daawuud iyo nasa iyo xadiidka way wariyeen waa anigoo la socda rasuulkii ilaahay maca rasuuli llaahi sala allahu alay waslam id mara wuxuu maray biqubuuri lmushrikiina dadkii mushrikiinta xabaalahoodii faqaala wuxuu uhi laqad sabaqa waxa dhaafay haaulaai kuwan khayrun kaiirun khayrun kaiir faacilkii sabaqaan ka dhigna macnaa fatan weeye dee kol haddaanay islaamnimo soo gaadhin ama aanay islaamin khayr aad u badan waa khayrkii islaamnimo kaas baa nimankan dhaafay alaaan saddex goor buu ihi famara biqubuuri lmuslimiina muslimiinta xabaalahoodii buu haddana maray faqaala wuxuu yidhi laqad adraka way gaadheenoo haaulaai kuwani waxay haleeleen khayran kaiiran dee islaam bay kuba dhinteen way islaameen markaa dee badbaado aakhiro iyo janno iyobaa sugaysa markaa khayr badan ayay kuwana haleeleen markaa alaaan buu taasna yidhi faxaanat waxaa dhacday min anabiyi sala allahu alayhi wasalam macnaa waqacat nadrat daymo macnaa rasuulkii ilaahay oo halkaa xabaalaha jooga ayuunbaa waxdayey dayma kaba dhacday si fajaa fara-a wuxuu arkay rajula nin buu arkay yamshii socda fi lqubuuri xabaalaha dhexdooda socda walxaal calayhi korkiisa naclaani laba kaboodayiin nin buu arkay xabaalihii buu dhex socday laba kabood buu gashanaa faqaala wuxuu yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni alqi sibtiyatayka yaa saaxiba sibtiyatayni labada kabood ee maaskaa ninka gashanow ninka lahow alqi tuur sibtiyatayka waa laba kabahaganaad xidhantahay asibtiya ama asibt de waxa wey ama ama nicaal sibtiya waa kabaha maaska maaskii waa marka dee dhogorti iyo waxyaalaha laga magdiyo kabaheni maaska la xidhan jiray taasba weeye inta badanna dadka dee ladan baa waqtigoodaa xidhan jiray ama dadka kale haragii unbay jeexan jireenoo kabay ka samaysan jireenoo isagoo dhogortood iyo wixii le ayuunbay ka samaysan jireen iyago kabaaye dadkan markaa malaaladnaa ayaa kaba dee laga shaqeeyey oo haragoodii la magdiyey oo dhagar oo dhan laga dhameeyo dee waa idimaas ama idiintii lagaba dhigay ayay kaba ka tolan jireenoo waa dabaqada sare ama dadka ladan kabahii ay xidhan jireen taas bay ahaydba rasuulka ilaahina waa xidhay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taas iyo ibnu cumar oo dee bazaahidba ahayaba waa xidheene haddaba saaxiba sibtiyatayn waa taas weeye laba kabood oo maasuu xidhnaa alqa sibtiyatayka kabahaga toor culimada qaar ba waxay halkan kuba xambaareen waa ixtiraam lilqabri ay kaba qaateen halkaa xabaala dhexdooda inaan dee kol haddii aan ruuxa dhibi uga imanayn weeye inaan kaba lagu dhex socono waa qabriga oo la xurmaynayo ama dee waa arrin kale oo dee rasuulka ilaahi uga muuqatay waata aan leenahay dadka ladan baa xidhan jiray ikhtiyaal xag mashi ha noqoto ama qadar kuba sugnaay bal calaa kulli xaal inagu halkan baabka macno kale uu u keenay bukhaariye in saaxiba sibtiyataynow bal tuur taaba wey adigu walow barhkood ay soo qaadaan halkan maxaa xukumkeedu yahay oo de way bannaantay in laguba dhex socdo xadiidkii ahaa maydku markaa laga dareerayo wuxuu maqlayaa qarca nicaalihim waa kabahooda sanqaadhko sanqadhoodiiyo jaanqaadkoodii buu maqlaya oo kalo markaaba waa lasoo nooleynaya iyagay barhkood daliishadeen walow taasi dee waaqac laga warramaya ee ahayde xukum shareeco la caddaynaya aanay ahayn bal calaa kulli xaalin hadday daruura iyo baahi jirto ruuxi dee dhib iyo qodax iyo waxaa la kaba baqanaya qabrigiina inuu ku tunto oo uu dul socdo uu iskaba ilaaliyo waxaaba la odhan karaa waa shay jaa-isa dee qubuurtiina xurmadeedii bay leedaho in lagu dul fadhiista rasuulka ilaahay ama lagu tiirsado oo kale la dul socdo waa laysu diiday oo taasna waa dhowrid iyo bal matalan way dhici kartaana inuu dee xabaale korkood kuba socday haddaba ruuxa caynkaas ayuu rasuulka ilahay le ya saaxiba sibtiyatayni alqi sibtiyatayk fanadar rajulu ninkan baaba dhawaaqii buu dayey falamaa ra'a nabiya sala allahu alayh wasalam markuu rasuulka ilaahay arkay ayuu khalaca caleyhi labadii kawood intuu iska saaruu farama bima waaba tuura adigu dee bixiyuuna ha ku socon umay hayn ba tuur may hayne waa isagii rasuulka ilaahay markuu waa siday ugu degdegi jireen amarkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh hoggaansankeeda bal baabku wuxuu inoogu baabaysnaa in kolley dee axkaamtii iyo waxyaalaha aaduma sii dhex galayno baabu qowli rajuli lirajuli waylaka abwaabtii xadiidkii horena kii badanada ibnu cabaaskiisiiyo wayxaka aan leenahay halkan waa isla midun imaka halkan oo isna daliilkii uu ku sugan yahay kii ninkii hadalka xun rasuulkii ilaahay kuba yihi ee rasuulkii ilaahay yihi waylaka intaasba way inoogu sugnayd laakiin kan imaka waylaka iyo wayxaka iyo inooguma sugno wax inooguma sugan ma jiro saa daraaddeed baa nuskadan haysa waxa ku sugan walxadiidu laa yartabidu bilbaab dee xadiidku baabkii munaasabo uma laha kabaiyo kamaynaan hadla in xabaalo lagu dul socdo waylaka ama wayxaka bay ahayd intiina kumama jiraan markaa baabkee laakiin waxaan leenahay kitaabkiisa kalena way ka dhacdaa bukhaari in badnana kolkol bay tarjamo uu dhigtaa xadiid buu soo arooriyaa dee marka la eegana xadiidkan uu soo arooriyey tarjamadii munaasabo ma laha ee laakiin maxaa jirta sheekhu nadarkiisii daqiiq ahaa iyo taas xaafid muxajarantaa wuu soo celceliyaaye kolbuu riwaayaadka xadiidka wax dhacay oonu halkan dhigan laakiin xadiidka duruqdiisa kale iyo riwaayaadkiisa kale ay kuma sugan tahay ayay tahayba halkii baabkan munaasabada lagaba qaadan lahaa bal markaa waxaan leenahay xadiidkan duruqdiisa qaarkood ayay dhacday dee wayxaka yaa saaxiba sibtiyatayni wayxaka weeye imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa nadkaar xadiidka laba goor buu soo arooriya mar markuu abwaabta janaa-ista joogu soo arooriya baab uga dhigto ee ruuxu markuu xabaalaha joogo inuu munkarkiina inkiro nahyiyo macruufkiina uu faro xadiidkan iyobuu soo qaataa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de waa kan ninkan wax amray taas oo kale baabkuu dhigta weeye waana xagga hore kitaabka ama qeybta hore haddana mar dambuu soo celiya markay meelahan imika oo kale uu marayo baabu nidaai man laa yucrifu isma ruuxu de waxa ruuxaan magaciisa la garanayni ruuxa magaciisii ma garanaysid waad u dhawaaqaysaa de ama yaa dal-uudunayn de ama yaa saaxiba sibtiyatayn ama ninkaa koofiyada lahow waxaad doonta mal taasoo kale baabkuu soo dhigtay markaa xadiidka abi daauud iyo nasaa-i iyo qolooyinkaasna way wariyeen duruqda xadiidka khaasatan halka dambe laftiga soo arooriya ma ahayd yaa saaxiba sibtiyatayni wayxaka alqa sibtiyatayko bal marka waxaan leenahay duruqda xadiidka qaarkood ayaa lafdigan imika inoogu sugan yihi baabkiina ugaba noqonaya wax baabkii ka baxsanna ma noqonayo sa dee malaa fadlahi samad iyo saaxiibkii ay yidhaaheeno waayo sababtu lafdigan umanayna xadiidkii de markaan eegno riwaayaadkiisi aan eegno ayaa lafdigii inooguma sugnaanaya bablbinay intan kolley xadiidna waan soo marnay na waa ziyaada baabkaan yar raacinaya waa dhiskii iyo wixii kuba tacaluqsanaa xadaثna ibrahim بn اmundiri qaala xadaثna mحamed بn abi fudaykin mحamed بn ismاعiil بn abi fudayk hore inuu soo maray can mحamed بn hilaal mحamed بn hilaal ibn abi hilaal baa la idhaha waa nin reer madiine ahoo bukhaari iyo abu daud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo wax kaba wariyeen oo dee axmed iyo ibnu macin iyana ay yidhaaheen waa hiqo bal ninkaas anahu ra'aa wuxuu arkay ninkaasi xujara aswaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisa aqaladoodii yaryaraa ee masjidka dhinaciisa ahaa ayuu dee berigii dambe uu madiino tegay arkay iyagoo min jariidin laamaha nakhiisha waa ulaha ayaa laga sameeyey waa sarab ayay ahaayeen mastuuratan lagu asturay bimusuuxi shacri waa adigu harga iyo waxyaalahaasoo dee inay waxaweeyadi banaanay yeelanayaan musuux waa jamcu misxibba weeye waa alkisaab min shacr waa ama maro laga sameeyey udhagor iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa dee si meelihii ay u qariso laguba asturay walow masjidku dee ay dhinaciisa yeeleen uu kaba samaysnaa isagu lebin ka samaysnaa fasa'altu waan weydiiyey waxaa odhanaya maxamed ibn abi fudayk can beyti caaishata aqalkii caaisha bal ka waran aqalkii caaisha waana dee halkii rasuulka ilaahi laguba aasay faqaala wuxu uhi kaana baabuha albaabkiisu waxa min wijhati shaam dhinaca shaam buu kaba soo jeedaa ama xagga shaam faqultu waxaa ihi misraacan kaana waa albaabkiisu misraacan ma fardad buu kaana aw misraacayn mise laba fardadood ama laba fardadood buu ahaa ama laba fiyaaradood mise mid qaala wuxu uhi kaana baaban waaxidan albaab keliyu aha baab keliyun buu ahaa qultu waxaa ihi min ayi shayin kaana muxuu ka samaysnaa qaala min carcarin waa geed iyaga agtooda macruuf kuba ahaa geedkaa carcar buu kaba samaysnaa aw saajin ama saaj waa shak min araawiya adigu waa binahaasin waxa weeyaan mutawaadica ee waxa weeyaan un cadceedii ka qarinayey roobkii kaba qarinayey ku asturnaayeen laakiin qurqurxin iyo aqal weyn iyo waxyaalahaas iyo waasamnimo iyo waxaas aanay ahayn oo dee waa xaalkoodii waa tawaaduci rasuulka ilaah iyo zuhdiga adduunya u kaba zaahidsanaa xadaثna ibrahim بن الmndiri qaal xadaثna بn abi fudaykin can cabdالlahi بn abi yaحya can saciid بn abi hindin can abi hurayrata xadiidkani isagoo ninka ugu horeeya u ka maqan yahay ibrahim بn الmundir oo cabdالraحmaan nin la yidhah ibn yunus uu halkaa ku sugan yahay ayaynu soo marnay markaa horena moxamed ibn abi fudayk buu soo yidhi halkan cabdالlahi بn abi yaحya waa cabdالlahi بn moxamed ibn abi yaحya aan soo marno awowgii baa loo tiiriyey markaa horena can ibn abi hindin buu yihi waa kan magaciisa horean usoo sheegnay saciid imika yidhi can saciid ibn abi hindin kolley waa meelo horo xaggaa binaha iyo dee qurafta man itakhada alqurafa iyo abwaabteedii ayuu ka yar dambeeye can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa yabniya ilaa ay dhistaan annaasu dadku buyuutan aqalo yuwashuunaha ay qurqurxinayaan washyaal maraaxiili waa nooc dharka ka midoo midaba lahayn ee waa waxaa waaqicee jira midaba kala duwan ay u yeelayaan oo dee waktigaa waa la dhaldhalaalina in may ahayn tani inay balcanceed ka galaan iyo roobkii iyo waxyaalahaas ay kuba asturnaadaan unbay ahaydba ee aqalo la waaweyneeyo la qorqurxiyo rinjiyo ama midabyo kala duwan iyo anwaac kala duwan oo midaba-an loo yeedho taasba weeye kolley washuunahaaba malaa lafti ku dhow halkan washyal maraaxiili washyal maraajilina waaban soo marnay bal baabu me baabka u dhigtay wuxuu idi baabu naqsh eeg naqshadaydi wax la naqshadaynaye midaba loo yeelayay baabka saasaa inoo horeeyey qaala ibraahimu ibraahim wuxuu yihi kolley ibraahim mundir way nooguba sugan yahay halkaa hore kumuu sugnayn mana xusuusnin dee markaa wixii aan markaa xadiidka ku sharxay imika ma xusin ibraahimkan inay ibraahim kale ka dhigayo inaan kan uu ahaa yacni bal markaa idinkaa dee taa iiga warran baan filaya waxaan iska iloobay qaala ibraahim yacni wuxuu ujeedaa almaraaxilatan ahiyaab almukhadada dharka khuduuda loo yeelo liidadka dee midabada kala duwan loo yeelo saasoo kale ayay u qurxinayaanoy midaba ugu yeelayaanoy naqshado u naqshadaynayaan dee waana wax waaqicon tafsiir doonahaynba ilaa umuurahaasi ay yimaadaan in waxa weeye qiyaamada ma dhacayso allah subxaana watacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrimna walaa tuhina cadina walaa taxrimna atirna walaa tasir calayna rabna